aan kubadan tumiisiyad arday oo dhammaysatay barashada kombyuutarka waana kubadii macadka tiknolojiyada ee aflah iyo xaflad lanqaqoobday iskuulka guuro maalin ee degmada buulo burde xaflada weybaha ku qayb galay macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale saasaato weyba goobroog ku hayay ardada macadka dhigadaasa iyo mas-uuliyiinta degmada buulo burde qaar ku mid ah ardada ku qalinjibiiday iskuulka ayaa xaflada weybayo hakabandhigana hadala iyo gabayayo ka cabirayaan faa-iidada iyo walabarashada lata saasaatowna lankamahadnagaay maamulka iyo macalimiinta macadka dadaasha walee dartay darxumadda cas iyo xanuun diifii soo mudata daal soo jeedkuu sii darnaa dayaxa gaar baadi tira adaa igu daray tacliin dabadeed waataan aflaxay waxaanu dawaafayaa dadaalkan ugu jiraa abaalkaadii durugsanaa kolay ma daboolaye doorkaa naga gaysataan qaamuuska ku duugayaa dadnimadaadii hooy macaan dunida gaarsiinayaa cibaaradu gani banuuc col iyo nabad ba isku jiro dadkuna caamadu ku badan walow ay culummo iyo dad caaqila dhooba yihiin haddana qaar cadawa waxaa jira caasiye xiisku dulqaad badana caddaan beeninaya acwaanti ma u hodmiye caqliga ruuxduu hogaa cilmigu waa horumarshaa naftuna waa caajistaa caqabadaha nolosha iyo cariiriga waayuhuna dhammaantood waa cashare culaysa u arag adugu maamuus iyo sharaf iyo magaa waxaad ku leedahay midhaha tacliintiyo maskax maal markaad tahay muhandisoo aqoon leh maankiisa kaashada caqligiisa maala ka maarmaasaagii macbuudkii abuuriyo rabbigiisa maadiya markuu xaalku ladan yahay ama uu murugtiyo meesha adag u galo istikfaarta madansada marna aan ku caasiyin sida makhluuqa qaarkii mahmahmugweybaa macnaheedu wuxuu yahay ruux naftiisa maamulay meel mariyatiisa ah mid kalena ku dari kara maareeyo noqon kara tala miigan bixi kara macalin bile cabdulaahi cabdi maamul ku-xigeenka macadka tiknolojiyada waana ku mid eh aasaasayaalka macadkun ya sheegay in ujeedka macadkun yon aasaasen usahay inay buula burdiyo ho ku bahaan arday walabarashada ka dhiirin waxaan rabaa anigoo ku hadlayo magaca macadka tiknolojiyadda ee aflax waxaa ka qalinjabisay arday gaaraysa siddeed iyo toban arday oo muddo badan aan isla soo joognay waxay tahay inaan aragnay ardadaas oo dadaal iyo juhdi fara badan soo bixiyey keligoodna sooma bixina macalimiin ayaa soo bixiyey waxaa kaloo soo bixiyo halkaana nugu mahad celinayaa waalidiin aad uu soo garab siisay oo haddii aysan jirin aysan soo gaarin halkan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan leeyahay halkaas ka sii wata aqoonta ku meeka halkaa teknolojiyaddu hadba waa cayn maalin haddii aad moogaato waxbaa kusoo darsamayo daqiiqad daqiiqad ama minidyo ayay kusoo darsamayaan maadaama laga keenay maskaxda bini aadamka ay kasoo fiirsadeen dadkan wax sameeyo allana uu fududeeyey maadaama inta badan aan u saarino la yidhaahdo dhaqan reer galbeed ayaa lagu sameeyey ama gaala ayaa samaysa ayaan idhaah halkaa maskaxda ayay ka soo koobiyeeyeen haddana ilaahay baa u saqiray annagana wuuna wada abuurtay dhammaanteen